waxaan jeclahay inaan hadalka badinin qodobka ugu muhiimsan ee shirkaan u qabanay sidaa uu sheegay yuusuf gayse waxa weeye bal guddidan diiwaangelinta la yidhaahdaa macnaha ay leedahay sharciyadda ay leedahay waxa ay tarto wixii ay soo tartay bal iyo baahi ma loo qabaa inay sii jirto sharci ahaan ma sii jiri kartaa marka ugaraysa waxa aynu wada ognahay inaanay markii horeba jirin baahi loo qabay in la abuuro guddida diiwaangelinta iyo kala saaridda ururada innaga oo lahayn commission doorashooyin oo xafiis ka midihii uu hawshaa ku filaan lahaa haddii xataa la dhisayo in lagu dhiso guddida dhexdeeda xafiis arrintaa u qaabilsan ayay ahayd markii dawladdu ay ku adkaysatayna qolooyinkan commissionka iyo democratisationka inaga caawiyaan dib bay uga wada baxeen oo waxay idhaahdeen waa overlab annagu garan mayno waxa ay kala qabanayaan labadan arrin sababta loo samaysanayey iyo cidda samaysanaysana si fiican baanu u garanaya oo may ahayn mid dan guud iyo dan qaran midna daaranaysa waxaana idinka tusaale ah dadka loo xushay oo aanu garanayno cidda loo xulay ee madaxweynaha u keentay waanu garanayna calaa kul cid walba dadkaasina may ahaa dad loogu talagalay in ay wax sameeyaan ee dad looga yeedhinayo talada xagga dambe ayay loo soo xushay kharash badan baa ku baxay runtii oo qarankani aanu qaadi karin maalin ay saddexdaa xusbi soo kala ku dhawaaqeen natiijadii oo dee commission ku dhameeyey magacyada un xaadiriyeen waa waxqabad way qabteen maalin liis ay soo reebeen afar urur oo ka mid ahaa shan iyo tobankii ururna maalintaana sax iyo qalad wuxuu doonayaba ha noqdee labadaa maalmood intaasaa horta waxa ay qabteen jira ilaa maalintii lagu dhawaaqay natiijadana jiritaankooda iyo kharashka kaga baxa ummaddan guddidaasi waxa weeye midaan loo baahnayn sharciyaddoodu waxay ahayd inay la dhammaato sidii guddidii hore maalinta ay natiijada ku dhawaaqaan laakiin kuwa si ay mushaharka usii qaataan waxaa looga dhigay abaalgud in laba sannadoodoo dambe ay kilooyinkuna ku socdaan oo kharashyadu isticmaalaan shidaalku ku socdo mushaharkooduna socdo oo runtii aan u baahnayn qaranku waxaa timi waxaa dhammaatay muddadii xilaydkooda ma aha xeerkoodii ay ku shaqaynayeen oo dhan ee baarlamaanka ayaa meesha ka baxay oo dhammaaday automatically sida xeerkaasi uu qorayana xilkii iyo hawlahoodii waxaa toos uu ugu wareegayaa commissionka doorashooyinka waa ogeedeen annaga maalin dhawito wuxuu waktigoodu dhacay annagoo ishaysana waxaanu isku haysanayna muu ahayn wax muranba ku jira wax cadbu oo xagga sharciga ucid iyo xagga sharciga xeer number fourteen labadaba ay ku cad yihiin waxaan ku horeynayaa xeerka ucid xeerka ucid wuxuu odhanayaa qofku hadduu ka qayb galo oo u ololeeyo xusbi kale xubinnimadii xusbigan ucid la yidhaa wuu waayaya ilaah baan idinku dhaariyey journalist baa inuu wada joogteen meeyarka berberi ma ka qayb galay oo ma u ololeeyey xusbi kale oo aan ahayn xusbiga ucid mise uma u ololayn wuu u ololeeyey waa wada ogtihiin xeerka ucidna halkaa waa aniga ku hayo wuxuu leeyahay ninka u ololeeya xusbi kale ee ka tirsan xusbiganow xubinnimadii xusbigaba waad waayeysa xeerka yaga guddidani way haysa xeer number fourteenna sidaasunbuu odhanaya hadduu ka qayb qaato u ololeeyo xusbi kale isagana wuu waayayaa xubinnimada labaduba saas oranaya markaanu u gudbinnay cabashadayadii tallaabadii ay qaadeen maxay ahayd waxay weydiiyeen nimankii yidhahdeen makulmiyaa ka baxdeen oo cid baa gashay iyagoo xusb iyagoo xeerka iyagiina haya xeerkii u cidna haya su-aashaasi su-aal meesha ku jirta oo mayahay halkaa markay marayso dabeed waxaa dhammaaday bisha afarteedii xeerkoodii dee alxamdulilahi rabbilcaalamiin baanu dacwaddayadiina waxaanu u gudbinnay commissionka doorashooyinka haddii ay dhammayn kari waayaanna dee maxkamad bay leedahay annagu ma aha waxa aanu u jeednaa waxa weeye ku dhaqanka sharciga waxaanu culaysanaa laba inaan ma nicbin ma haysanno uma diidan inay meel kala galaan xumaan uma hayno laakiin waxa weeye haddaynaan sharciga institutionska iyo sharcigu shaqaynin dee waxaa weeye qof baa u yeedhinayo sida uu doono maanta maxaa loo soo celiyey weeye soo celintan la soo celiyey se sharci ma tahay weeye waa maya sharci maaha baarlamaanka oo dib sharci dambe u sameeya oo guddi ku dhisa waa halkeeda muddo xataa loo kordhinayaa maqon mayso dikreetada madaxweynuhu oo ku magacaabay ma burin karaysaa xeer baarlamanna waa su-aal taagan annagu waxaanu aaminsannahay maya act of parliament baa yaala act of parliament kaasina amendment uu baarlamaanku sameeyo ayuubaa burburin karaya markaa taa guddidaasi haddii ay xataa la sameeyo waxaa iga qoraysaa halkaasun bay mushaarka ku qaadanayaan waxay kala saari doonaan ma jiro shaqo ay qarankan u qabanayaan ma jiro iyaga iyo hay-ado kale oo badan oo qoladan xusbiga wadani uu maalintii dhaweyto ka hadlayey miisaaniyadda uu ka hadlayey oo ka hadlayeyba waxa weeye oo ay baarlamaankuna tilmaameen waa dhul dad la geeyay oo lagu naasmuujinay oo mushaar iyo miisaaniyad loogu qorayo daada dhaqaalaha yare islaamaha faraqa ku guntana laga soo furaa miyey in rag lagu naasmuujiyo malaayiin doolar loo qoro miyey ka go'daa qarankan marka waxaanu hundred besad leenahay sidii ay waddani sheegeen waar qaranka ha la isu soo ororiyo oo hay-adaha aan loo baahnayn sidan baarlamaanku tilmaamay hay-adahaasi ha laga saaro meesha miisaaniyaddooda ha la siiyo shaqaalaha caafimaadka kuwa nabadgelyada iyo macallimiinta waxay noo dhigtaa kuwaasaa ugu muhiimsan hay-ad meel lagu sameeyey oo wax allaaliya waxay qabanaysa oo qarankaa ay u tarayaan aanay jirin waxaasina waxaa weeye hebellaa lagu naasmuujinayaa dadaan waxba tarayn baa lagu urursaday kuwaasaa maalinna la odhanayaa diida maalinna yeela madaxweynuhuna dee warqad la qoray unbu inbay ka saxeexaan oo kuwa ka saxeexaana waa dadka intii ugu xumayd ee inoo talinaya inu oo aan sharcigii ixtiraamayn xilalkooy ay ummadda u hayeen ixtiraamayn shalay xasan gore waxaa laga qaaday microfonka oo waa loo diiday hadday bilaalaxay tahay oo laba qof hadlaan way iska caadi laakiin amar baa loo soo diray madasha ragga joogay hag hogaaminayey u diida xasan gore hebel oo ogolaada marka de annagu taama ogolin marka waxaanu leenahay hadday sii jirtana waxba ma tarayso hadday joogtana waxba lama joogayso saasaanan ku dhamaynaya qodobka علي محمد يوسف علي سوريا يعني سؤال ما يجيو إنك واحد مشهد واحد وعطيسا آه.
واحد يجنتي إنه مدحوينه توتري مرة عاوضة قلت جن وكل وعثماني سيوا أول مرة أياد ليدي يصير قلت إذا شقني إذا يخدمون الحنوض بعد يجنتي sharcigu marmaya taageerina sharciga xeerka qoran fourteen un baanu leenahay madaxweynuhu طبعا مدحوينه حق مولين maya maya cusboonaysiintu goorma haddii markii ay labada sannadood gudahooda lagu jiray baahii noqon lahayd waxbay noqon lahayd laakiin imika suuqa bay joogantee muddadina way dhammaatay
كنت قد وقلنته وحي شقدوا ذي هنا ورثنا كلا خيبان markii dambe saddex soo baxayna waxay shaqadooda yidhaahdeen waxaanu nahay inaanu ku ilaalino xisbiyada Eh.
dimuqraadiyada dhexdooda dimuqraadiyada dhexdooda in ku ilaaliyo Waxaa guuri.
haa waxa weeyaan xeer ilaalin baa jirta guddiga doorashooyinka qarankaa jira xeeryadaha guud iyo ma- Maxkamadaha jira.
jira, maxkamadaha jira iyagu shaqo kuma le halkaasay ku hadheen soo saaridii iyo waraaqdii yareed maalintiina siiyeen intaasay ku eg tahay ilaa iyo saddexa xisbi baa soo baxay intaasay ku ekaaye waxaase loo haystaa runtaan idiin sheegaya waxaanay jari jiray ha- ucid baanu ka qaaday shahaadadii xusbinimada oo n isqabsan weyday iyo annagoo og inuu kulmiya qabsan kari waayey shirweydihiisii in la yidhaha marka loo malmalcusan yahay lexdii daylama soo nacnacaysaa oo dabeedna waraabuhu yidhaha de aan iska cunno marka waxa weeye iyagu waxay aaminsan yihiin waxaan suuro geli karin waxay ka dhaadhiciyeen oo dee isugu sheekeeyaan in ucid laga qaadi karo xusbi qaran ucid xusbi qarannimadeeda waxay waayeysaa toban sannadood kadib marka xusbiyo qaran ay tartanto ee mid kale soo baxo ee laga helo saddexdan xusbi baa jiraya laba xusbi waa isku mawqif waxba annaga nagama xo- qaadi kartaan la shaqayn mayno ma ixtiraamayno ma jiro oo ma aqoonsanin marka hadduu mushahar iska siinayo niman meel iska fadhiya dee taasina waa dembi ade haa wadanka xaqdarra weeye waa xaqdar